qisadaasoo ahayd runtii wax berigii hore jiray rususha horena ay iska lahaayeenoo mucjiso looga dhigi jiray oo rasuulka mucjisaadkiisa waxaa ka mid ahaa ama qaalibka rusushii hore ay la iman jireen in ama raashin ama shay dee qurbaanuun lagu tilmaamay wax ilaahay loogu dhawaado intoo meel la dhigo dab uu cuni jiray dab baa cunayay marka taa macnaheedu waxa weeye risaaladiisii astaan u ahayd sidii mucjisooyinka kaleba arrintana mid keligeeda ma ahayn qurbaanka noocanhiye sida uu markaa nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam qaniimadu ummaddanun bay xalaal u ahayd laakiin ummadihii hore qaniimada cadowga laga helo adduunka laga helo noocuu doonaya haado intoo meel lagu ururiyo ayaa naar baa soo degi jirtay dabeedna markaasaa ay hafi jirtay halkaa ka qaadan jirtay taa macnaheedu wuxuu ahaa in wax tuuga ahi aanay ku jirin oo la aqbalay haddii markaa wax laga xadayna oo la farataystay qaniimada ah dabkaasi uma dhowaan jirin marka dabkoo sidaa u yimaada xataa qurbaankii ay labadii ilmo bani aadam ilmo aadam lagu tilmaamo magacooda qaabiil iyo haabiil qurbaankii ay ilaahay ugu dhowaanayeena kii haabiilla la aqbalay kii qaabiilla la diiday isaga laftiisu noocaasu ahaabaa laleeyahy mufasiriinta kutubtooda ay ku qoraan intay meel dhigeen ayaa kii haabiilna dabku cunay kii kalena cuni waay qurbaankii noocaas ahaa ee lala soo qabsaday ee rususha lagu arki jiray dee kan laguma arag bayna ilaahay wuxuu nagula ballamay inaana rasuul aanaan u rumayna xataa yaatiyanaa biqurbaanin ta'kuluhu nnaar markaasaa ilaahay u rusule way idiin yimaadeen waxay idinla yimaadeen mucjizooyin wabiladii qultum qurbaankaas meesha la dhigaya dabku cunaya astaanta nebinimada waana way idinla yimaadeen maxaa u laysteen haddaba xaggee laga maraya rusushii horeba waa laysteene nebi maxamed ka horreeye makana hadh u jiidaysaan mise wixiinaa run loo arki karaa kullu nafsin buu ilahay naf kastaa daa'iqatu lmowt geerida midda dhamin doonta wey wainnamaa tuwaffawna ujuurakum abaalkiinna waa la idiin dhammaystiri doonaa oo waa la idiin buuri garan yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha qof walba abaalkiisa waa loo dhammaystiri faman zuxzixa qofka laga durkiyo ee laga badbaadiyo can innaar naar qofka laga badbaadiyo wa udkhila aljanna ee jannada la geliyee lagu casuumo faqad faad kaasi wuu horu maray baa ilaahay wuri liibaaniyo horumar kaa waxba uma hadhin wama alxayaatu dunyaa noloshan adduunyadu may ahaanin ilaa mataacu lquruur mid ku dagaya agabkuu soo dhex galo ee buliga jirka uu ka dhigta weye ka ku dagaya waa shaytaan wuxuu u heeriyeysan yahay oo intaa uu soo socdaa in uu karkaarka ku weydaariyo isagoo adeegsanaya mataacdan ilaahay uu sheegay mar wuxuu dhex fadhiisanayaa ubadka marna wuxuu dhex fadhiisanayaa adduunka marna wuxuu ku dhex fadhiisanayaa madaxnimada marna wuxuu ku dhex fadhiisanayaa dee meelo kala duduwan cilmiga kada wa kada kolba meel markaasaa dabeedna dee yididiiladii beenta ahayd iyo wixiibu ku akhriyaya ilaa qofku gooruu geeridii ay ku timi uu garan waayo ama uu baraarugon wakti dambe bacda fawaati lawaan marka saasaa ilaahay u xusay geerii kolley way iman qofay gafaysaana ma jiro dadka ugu taqwo badan iyo ka ugu gaalnimo badan ka ugu daciifsan iyo ka ugu xoog badan mid waliba waa huran yahay inuu marafka kala qaadi doono laakiin ilaahay waxa uu tilmaamay qofka dhaxalka iyo aayaha rasmiga wanaagsan helay inuu yahay waudkhila aljannata faqad faaz walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun waxaa kaloo rabbi uu xusay haddaba halkan in adduunyada marka la joogo qofku uu yahay mid imtixaanan oo mucarad u ah imtixaan oo kadeedan oo aanay suuragal ahayn in uu ku raaxaysto halkan meeshii lagu raaxaysan jiray maaha laakiin waa meel qofku uu ku imtixaanan yahy latublawunna baa ilahay uri waa la ydin imtixaani doonaa mar haddii waa ugu gudan yahay waa jamac weeye dad yohow waa la ydin imtixaanayaa fii amwaalikum wa anfusikum xoolihii dadkiinna iyo dunyadiinnaba waa laydinka imtixaanaya oo maalkii waad waayi doontaa uu gacantaadu ka bixi doonaa kiyaad cisiga ka doonayseed u ordaysa naftiina waa taadana waa lagugu imanta ehelkana waa lagu iman marka kii u barooran lahaa mid ehelkiisaoo uu jeclaayo ay geeridu ku timi bal hadda ha ka fikiro maalinta tiisa la yeedhinayo ee maanta hebel baa loo sheegay isaga laftiisa wakhtiga la sheegi doono ee la odhan doono hebello wuu dhintay bal hadda laftiisu ha ka fikiro oo maalinka taada lagugu yimaado talow maanta hebel waa kane adna sidaad noqon ha yidhaha taa ha kasii fikiro walatasmacunna buu ilahaydhi waxaa idinka maqli doontaan min aladiina uutuu kitaaba kuwii kitaabka la siiyey min qablikum hortiin wa min aladiina ashrakuu iyo kuwa aan kitaabnaba haysan adan kahiira dhibaato aad u badan ba idinka maqli doontaa dhibaato badan dhibaato badan dee waa taa maanta aad arkayso ee hanjabaadda iyo isxariifinta iyo isqaadqaadka iyo coloruursiga waa irhaab aad iyo aad u yaab badan oo runtii dad badan bariijiyey dad badan baa baradoodii horay kasii tegeyba oo dhaqaajiyey marka dhibkaa iyo caydaa iyo afxumadaa way idin maqli doontaan iyana mixankay ka mid tahay iyo imtixaanka wain tasbiruu watattaquu haddaad sabirtaan oo cabsataan fa ina daalika min casmi lumuur kaasi wuxuu ka mid yahay arrimaha muhiimka ah arrimaha kamakacdada ee lagama maarmaanka ah weeye sabirka iyo taqwadu waa sahayda lagaga gudbo mixankan iyo dhibaatada adduunyada waxaa lagu shabihi karaa bad dhan oo balaayo ah oo markabka ama doonida aad kaga gudbaysaaba ay tahay alsabru wataqwa qofkii kale way liqaysaa waanu libdhayaa meeluu marayna la arki maayo waid waqti xus nebi maxamedo akhada allaahu ilaahay uu qaaday miihaaqa aladiina uutuu lkitaab kuwii kitaabka la siiyey baa ballantoodii uu qaaday ballanta waxa uu kaga qaaday latubayinunnahu linnaas kitaabka u caddeeya oo u caddeeya dadka walaa taktumuuna hana ka qarinina sidaasaanay tahay innagana oo culamaa ulusuul waxa ay leeyihiin qaacido la idhaahdo albayaan waqt alxaaja aw laa yajuus ta'khiiru albayaani can waqti alxaaja arrinka kolka loo baahan yahay masaladaa sheegiddeeda iyo caddaynteeda in la sheegaa waa faral ama waa waajib waxaanuu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qofka cilmi la weydiiye qariya xakama birahun oo naara in loo gelin doono walaa taktumuunahu fanabaduuhu baa ilaha uhi kitaabkii waxay ka tuureen waraa'a duhuurihim dhabarkooda xaggiisa dambe sii jeedka waataynu orow usoo marnay suuratulbaqara shayga haddii xagga hore loo turo oba suuragal inuu qofku niyoodo ama isku qanciyo sii qaado laakiin wuxuu xagga dambe ka tuuray dee ku noqon maayo waxaa kaleynu soo xusnay tuuritaankani inuu yahay ka tegiddii macnawigahay ee kutub buurbuuran oo qoran dabada kamay tuurtuuri jirin ee meelaaday ku rasayn jireen oo kiniisadahay ku haysan jireen laakiin waa ka tegid kitaabaan lagu camal falin oo dhasku uu dilo sanduuq lagu xidhay oon suuqna tegaynin maxkamadna tegaynin xafiisna tegaynin aqalna tegaynin nabaduhu waraaa duhuurihim weeye washtarow bihi amanan qaliilan adduunyo yar bay ku iibsadeen fa biisa maa yashtaruun waxa ay iibsadeen baa xumaaday baa ilahay uri waxa ay diintii ilaahay ku doorsadeen baa xumaaday masaalix bay raaceen halkay mabaadidii xaq ahayd ku socon lahaayeen ayay masaalix raaceen waa musiibo aada iyo aada u weyn qofka oo aayaadkii iyo nusuustii qadciga ahaa intuu iska weydaarto yidhaahda maslaxadan maanta fashil maysee ilaahay baa faxane horay kasii qaado waxan laa taxsabanna ha u malaynin aladiina yafraxuuna kuwa la dhacsan ee mabsuudka ku ah bimaa atow wixii ay la yimaadeen wixii ay la yimaadeen bay ku faraxsan yihin wa yuxibuuna weliba waxay jecel yihiin an yuxmaduu in lagu kamto ama lagu majeerto bimaa lam yafcaluu waxaanay samaynin in lagu ammaanaadaabay haddana jecel yihiin falaa taxsabannahum kuwaa ha u malaynin oo ha ka filin bimafaazatin min alcadaab cadaabka inay ka badbaadayaan almafaaza waa nabadgelyo inay cadaab ka horu mareen ay ka nabadgaleen hamoodin walahum cadaabun aliim cadaab kulul bay leeyihin munaafiqiintai ahaan iyo yahuudda ahaanba waa layihi sababtu sababta aayaddu oo markay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waxyaabuu weydiiyey qur-aanka ku saabsan oo isaga ku saabsan oo ummadda ku saabsan oo towraad ku qornaa dabeedna waxay u dhiibeen been buurbuuran nabiga calayhi salaatu wasalaam kolkaasay iska dhaqaajiyeen halkana afka la isa saaro juglaysiisiiyey markii la kala tego layidhi ma arkayseen beenna waynu ku qancinay haddana raalli buu inaga noqday oo waxba inama beeninin qur-aanna kuma soo degin inamana eedaynin arrinku inoo hirgalay saasay isku ammaaneen ilaahay baa markaa aayaddan kasoo dabadejiyey munaafiqiinta ahaydna la yidhi oo markay nebiga calayhi salaatu wasalaam soo hor fadhiisteen iyagoo jihaadkii ka hadhay ama uxudba ka goostay wallayaal badan bay isdaba dhigeen iyaga oo inay cudurdaar lahaayeen ama wax ku maroorsameen ay ku qalloceen oo arrinkoodu si ahaa iyagoo ku dhaaranaya wa yuxibuuna an yuxmaduu bimaa lam yafcaluu taasi baa marka xataa islaamkeennu waxau diiday wax kala daayo waxtar lagaa sugayay daayo waxaan adiga lagu tarin inaad sheegatana waa la diiday waa noocaan wanaagsanayn almutashabbicu bima lam yucط kalaabisi thawbay zuur aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam qofka iska dibiriya buu nebigu uri waxaan la siininba wuxuu ka dhigan yahay laba laba go oo beena qof ilaabtay oo kale masel mujaamalada iyo mudaaraadka dadka qaarkood ka yimaada waxa ay tahay in qofkan siduu u ammaanayo inuu sheego wax aanu siininba hebel waa intaasoo arrimood buu isiiyey waxaasuu isiiyey waxaasuu ii taray waxba lamamuu tarinba marka isagunbaa iska dherginaya in waxaanu cunin laba go' buu xidhay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam deen abuurada marka kanina waa noocaas qofku waxaanu qabanin inuu iska dhigo wax qabtay ama magaceeda uu isa siiyo walilaahi mulku samaawaati walard alla waxaa u sugnaaday lahaanshaha samooyinka iyo dhulka wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba karoon waxba ku adkaanay halkaa waxaad ka arkaysa addoommaha ducafada ah aragtidooduna caynkaati waxba ka sugi mayno laakiin ilaaha awoodda badan dhib iyo dheefba isagu haya ayaynu wax ka sugaynaa ina fii khalqi asamaawaati walard samooyinka cirka iyo dhulka abuurka cirka iyo dhulka baa ilahay wuri wakhtilaafi alleyli waannahaar iyo isweydaarka habeenka iyo maalinta isweydaarka habeenka iyo maalinta kanaa imanaya kana wuu tegaya kanaa caddaana kanina wuu madowya kani dayax buu leeyahy kana qorax buu leeyahy kanaa gaabanaya kana wuu dheeraanaya kullu daalik waa tafsiir ikhtilaaf buu leeyahy la aayaatin astaamo weyn baa ugu sugan liuli lalbaab cidda caqliga leh cidda garaadkooda iyo mustawahooda uu sarreeyo aayaadka ilaahay wax weyn baa ugu sugan ay ku fahmi karaan baa ilahay wey caalamkaas isbedbedelaya yaabka badan inaan cid kalena wadin isaguna aanu iswadin dabeecadina wadin laakiin ilaah khaaliq ahoo xakiima ayaa wada nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo hormuud u ah ulul albaabka ayaa habeen habeenada ka mid a baa caaisha ay la hadashay oo waxay tii nebi maxamed oo inaan kugu soo dhawaada waa jeclahay markaa nebigu waxau lahaa caawa waa cibaadaysanayaaye inaad iga durugta ayaan jeclahay markii dambe salaad buu isu taagay bay leedahay caaisha radia allaahu canhaa isagoo weysaystay oo aayaadkana akhriyey cibaadada habeenkaa markuu ukacay aayaadkan u akhriyey markaa wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu salaadii galay ayuu ooyey wuu ka baxay oo waa jiibsaday haddana haddana wuu ooyey caaisha aad bay uga yaabtoo waxay tidhi maxaa caawa kugu soo kordhay eed la oyday dee maxaan u ooyi waayey ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam aayaadkan cajaa'ibka badan ayaaba ilaahay uu igu soo dejiyey caawa oo igu soo kordhay inna fii khalqi asamaawaati waalard waاkhtilaafi alleyli waannahaar la aayaatin liuli lalbaab marka sifooyinkii ulul albaabkuna waa kuwan soo socda dabeedna nebigu waxau leeyahy calayhi salaatu wasalaam waylun liman qara'ahaa walam yatafakkar fiiha waxa halaag le qofka akhriye aan dhuganin macnahoodee aan ka fikirin aayaadka ulul albaabku waa kuwa sifadee leh ma kuwa falsafadda yaqaanaa ma kuwa iyagu isqanciyey iyaga oo aan aqoon lahayn oo aanin dheergarad ahaynba waa kuwa tilmaamahan leh aladiina waa kuwii ululaabaabku yadkuruuna allaha ilaahay bay xusayaan qiyaaman wa qucuudan iyagoo taagan iyo iyagoo fadhiya wa calaa junuubihim iyo iyagoo dhinaca u jiifa intaba ilaahay way xusaan waxay taasi tilmaamaysaa cibaadada hadday sarajoog ku kari waayaan way la fadhiisaan hadday fadhiga ku kari waayaanna way la jiifsadaan jiifka dee qofku meel uusii dhaafayaa ma jirto ilan halku usii dhaafo jiifka waa geeri une waana siduu cimraan ibnu xusein nebigu u jawaabay calayhi salaatu wasalaam salcada waxa kaloo aayaddu ay caddaynaysaa yadkuruuna allaha calaa kulli axyaanin aw axwaalihim xaalad kastay ku sugayn ilaahayba way xusaa ama ha taagnaadaan ama ha fadhiyaan ama ha jiifan wayatafakkaruuna waxa ay ka fikirayaan fii khalqi asamaawaati waalard cir iyo dhul abuurkood intay kor u eegaan habeenkii ay dabadda u baxaan ayay ka fikirayaan rabbanaa bay leeyihin ilaahayagiiyow maa khalaqta haadaa baatilan kan xigmad darre ilaahayow kumaad abuurin caalamkan cajaa'ibka leh subxaanak ilaahw adaa ka hufan inaad xikmad beesho faqinaa cadaaba annaar naarta cadaabkeeda ilaahay ow naga nabadgeli bay ku ducaystaan awliyada ilaahay rag iyo dumarba mu'miniintu rabbanaa bay leeyihin ereyga rabbanaa oo soo noqnoqonaya shan jeer wuxuu tusinayaa isdhuldhigga addoonku uu aad ilaahay isugu dhuldhigayo u tawaaducayo ee uu addoonnimada ilaa heer muujisanayo rabbanaa inaka adigu ilaahay ow man tudkhili innaara faqad akhzaytah ilaahay qofka aad naar geliso waa dullaysi wamaa lidaalimiina dulmifalayaasha uma sugnaanin minnaas min ansaar cid u hiilisa oo iskarab taagta dulmifalayaasha maleh kol haddii ilaahay haysto rabbanaa yaa rabbanaa bay leeyiin ilaahayagiow inanaa samicnaa waxaanu maqalay annagu munaadiyan rasuul yeerhaya yunaadii liliimaan yunaadi annaasa ila aliimaan dadka iimaanku ugu baaqaya rasuulkaas an aaminuu birabbikum waxa uu leeyahay rumeeya ilaahiinna faaamanaa waanu rumaynay ducaadda khayrka ku baaqaya ee rususha dhaxlay ee wanaagga faraya dadka iyaguna halkii rusushunbay u taagan yihin oo kii aan rasuulka maqalla kuwaasuu maqlay rabbanaa bay leeyiin ilaahayagiow fakfir lanaa dunuubanaa ilaahw gafafkayaga dhaaf wa kafir cannaa sayi'aatinaa dembigayaga naga astur wa tawafanaa maca alabraar ilaahayow na raaci kollay geeri baanu ku xukumanahaye kuwa samarfalayaasha ah ilaahu rafiiq baanu u baahannahaye rafiiqa wanaagsan ilaahuna raaci saasay ku ducaysanayaan rabbanaa yaa rabbanaa bay leeyiin ilaahayagiiow wa aatinaa alla waxaadna siisaa maa wacadtanaa shaygii aad noo yaboohday calaa rusulik ay calaa alsinati rusulik rusushaada carabadooda rusushaadu waxay afkooda nooga sheegeen khayraadii aadu fara badan oo janno leh oo abaalmarin wanaagsan leh ilaahu kaa nasii walaa tukhzinaa yowma alqiyaama ilaahu maalinkaa hana hoojinin ilaahu hana hoojinin bay leeyiin maalinkaa qofka hoogaa horumar uu ka dhintay laakiin adduunyada qofka wixii soo maraya isaga ibtilaa iyo imtixaan baa ilaahay uu ku tilmaamay haddii uu ka nasto aanu dib xusuusanayn innaka laa tukhlifu almiicaad ilaahay ow ballanta kama baxdid adugu waa run ilaahay kama baxa addoommaha ballanta u qaado laakiin haddii la waayo wax ay addoomuhu sugayeen mushkiladdu waa iyaga laakiin ilaahay xaggiisa maaha iyagaa ballantii ka baxay ilaa waxay ahayd in tansuru llaha yansurkum walaa yansuranna allaahu man yansuruh ilaahay qofka u hiiliya ayuu hiilinayaa diintiisa dadkiisa awliyadiisa rusushiisa hiilimaad bay u baahan yihin marka hiilimaadkaa lagaa sugaya haddaad fidiso waad heli haddii kalena maya ilaahay waxau ihi fastajaaba lahum waa u aqbalay rabbuhum ilaahoodu wuu u aqbalay ducadooda marka adabta ducadaad aayaadka ka faa'idaysata ammaan baa ka horaysa qalbi xaadiraa ka horeeya ereygaa wanaagsanee rabbanaa oo la soo celceliyaa ugu horeeya tawaaduc iyo isdhuldhig iyo daciifnimada addoonnimo aad muujisato ayaa ka horeeya ducada markaasaa dabeedna wixii aad ilaahay weydiisanayso oo u badan dembi dhaaf oo u badan badbaado aakhiro ayaad ilaahay weydiisanaysa adiga oo mar walba walaalahaaga muuminiinta ana ku daraya oo hamigaagu weyn yahay faistajaaba lahum rabbuhum ilaahoodu ducadaa wuu aqbalay annii biannii baa ilahay uhi anugu laa udiicu lumin maayo camala caamilin mid camal qabtay camalkiisa lumin maayo kaasoo minkum idinka idinka mida ilmo bani aadam haddii aad tihiin min dakarin lab aw untaa dhadig lab iyo dhadig midkuu doonayo qofkani ha ahaado alla wuu sababeeye wuxuu uhi bacdukum min bacdi barkiin kuwa kalunbuu ka yimoo rag iyo dumar haddaad tihiin waa isdhasheenuun lianna annisaa'a shaqaa'iqu rijaal oo dee dumarkiina waa kuwo raggii un laga jeexoo raggiina dumarkii baa dhalay dumarkiina raggii bay dhaleen saasay u yihiin dad wada socda ilaahay hortiisana xagga camalfalka iyo abaalka way u siman yihiin ilaahay way u siman yihiin addoomuhu rag iyo dumara waxay aayaddu ku bayaamis ducadan inaan dadku kala xigin laakiin rag iyo dumarba ay ku ducaysanayaan fiiradan iyo dadaalkan iyo fikirkan rag iyo dumarba ay wada leeyihin saasaa nasku u simay amaam allaahi dadku inay siman yihin faaladiina kuwii baa ilaahay uhi haajaruu ilaahay dartii u qaxay wa ukhrijuu min diyaarihim guryahoodii laga dareeriyey ilaahay dartii wa uuduu fii sabiili intaba erey waa tanaasuc baa laydhaha fii cilmi naxwa haajaruu fii sabiili wa ukhrijuu min diyaarihim fii sabiili wa uuduu fii sabiili intaba dartay bay u qaxeen oo guryahoodii ay uga tegeen oo loo dhibay intaba dari lahay laaxa iska badan qaxoonti iyo guryo kacarar iyo dhibaato aan fii sabiililaahi ahayn oo fii sabiili qabyaala ama fii sabiili alkhilaafaat waxyaabo kale dee ay ka dambeeyaan marka fii sabiili waa muhaajiriintii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qofka muhaajire had walba ilaahay dartii socodkiisu yahay kuwaasi baa ilahay ui waqaataluu waqutiluu waqaataluu dagaalamay waqutiluu la laayay sidaa cagsigeedna wuu jiraa waqutiluu waqaataluu sida akhawaan ay akhriyayaan xamse iyo kisaaye way dagaalameen markaasaa la laayay laakiin ma aha waqutiluu keliya maaha hasey dadka muslimiinta sugayaan qofkii oo dhegta huwada uno dabeetana isnaba un ilaa arrinkiisu noqonayo waqutiluu oo dabeetana digta laga jarayo waxay ahaayeen dad iyagu waxgeysto waqaataluu markay arkeen inaan la gafayn bay waqaataluu dabeetana waqutiluu la ukafiranna canhum waxaan ka dhaafi doonaa sayi'aatihim gafafkooda wala udkilannahum waxaan ku casuumayaan gelin doonaa jannaatin tajri min taxtiha alanhaar tawaaban abaalmarin awgeed min cindi illaah ilaahay agtiisa abaalmarin ka timid oo ilaahay uu ku casuumay wallaahu ilaahay cindahu agtiisa xusnu thawaab abaalmarintii u qaalisanayd baa ilaahay agtiisa aatay ilaahay agtiisa baa la weyy haddana abaalmarintii u fiicnayd baa la weyy saasaa ilaahay qofka hamigiisa iyo himiladiisa kor ugu qaadaya addoonkii baa ilahay haddana ula hadlay mar kaleu ilaahay nala hadlaya laa yaquranaka baa ilahay wy yay ku dagin yay ku afgembiinay ku jahawareerinin qof yahow taqalubu aladiina kuwii islabaragooda kafaruu gaaloobay fi lbilaad caalamka ay islabarogayaan ay dhan walba u rideen taasiyay ku jahawareerin taqalubku waa tasarufka tasarufka iyo tiknolojiyada iyo dhaqdhaqaaqa iyo farsamooyinka iyo xirfadda ay samaynayaan cajaa'ibka badan taasiyay ku yaabgelin oo dadka qaarkood baa ay gelaysaa markuu waddankooda tago ama iyagiiyo dadaalkooda uu arko ama tajaaribka iyo tijaabooyinka ay sameeyeen uu arko dee dabcan iyaguna waxaan mucjisaad kala bahay waxa weye intii aad dee qayilaysa ama gidaarka adigu aada yuururtuun bay iyaguna dadaaleen oo tajaaribkan iyo tijaabooyinkan ay sameeyeen qofku mar dad badanaa markay taa arkaan odhanaya la caqliga kan inaan waxba dhaamin kanay ku ururtay buu dadka qaarkood odhanayaan dabeetana kaasay ka daba dhaceen ilahay baa kaga jawaaba waxa lagu yidhi mataacun qaliil waa alaab kooban baa ilahay wy wixii halkan lagu hayaa uma ma'waahum hoygoodu jahannamu naarta la yidhaahdo weeye wa bi'sa almihaad gogollayadaa u xun marka qofka muuminka ahi taqallub uu leeyahay adduunyada wax uu qabanaya mataacna gacanta wuu ku hayaa laakiin waxay tahay buu aaminsan yahay inay tahay meeshii mamarka ahayd ee aakhira marka lasoo socdo lasii marayay ilaahayna addoonku si u raaligeliye uu sahay qaadanaya ayuu dareemaya qofkoo tajaaribka iyo dhaqdhaqaaqa adduunyadii horumarkeeda sameeya waxay tahay isaga oo u ogsoon taasi wax eeda mare macnaheeduna maaha ha looga tago waxay wadaan waa lagaga badinaya laakiin sidooda loogu amban maayo wabtaqi fii ma aataaka allahu daara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kamaa axsana allahu ilayk waa dadkaa muuminiinta ay fikirkaa wanaagsan ay cabirayeen ayaa qawaacidda lagula soconaya laakiin baa ilahay wuli istidraaggu wuxuu la socdaa ha yeeshe eh oo kuwaasi sidaa ha yeeleene aladiina itaqow rabbahum kuwa ilaahooda ka cabsaday lahum waxa u sugnaaday jannaatun beero tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha way ku waarayaan nusulan anzalahum allahu nusulan ilaahay baa soo dhoweeyey nusulku waa sooryada iyo martigelyada nusulan min cindi illaah nusulan min kafuurin raxiim ilaahay agtiisaa laga soo dhoweeyey wamaa cinda allaahi ilaahay agtiisa waxa ahaaday khayrun lilabraar samafalayaasha kaasaa u khayr badan baa ilahay wuli ee halkaa higsada oo alla barya ku fikira wa inna min ahli lkitaabi kuwii ahlu kitaabka ahaa waxaa ka mida baa ilahay wuli kuwa arrinkooda wuu cadcadeeye ilahay halka ay taariikhda iyo tilmaanta iyo nolosha adduunyada kaga jiraanna wuu inoo caddeeyey suuraddanaa ku bilaabantay kuna dhammaatay nimankaa waxba kaagama qarsoon haddaanad isdhegatilayn ahlulkitaabkii waxaa ka mida laman mid baa ka mida yu'minu billaahi ilaahay rumaynaya wamaa unzila ilaykum qur'aanka laydinku soo dejiyeyna waa rumaynaya wamaa unzila ilayhim kutubta lagu soo dejiyeyna way rumaynaya khaashiciina lilaah ilaahayna way isu dhuldhigayaan laa yashtaruuna biaayaati illaah ilaahay aayadihiina ay aayaadkiisana kuma iibsanayaanoo ma dhaafsanayaan hamanan qaliila adduunyo yar macnaha lacag kaasha inay noqoto un maahae maslaxad weeye ulaa'ika kuwaa lahum waxa u sugnaaday ajruhum abaalkoodi cinda rabbihim bay ku leeyihin waa jireen rag badan oo cabdillahi bnu salaam hormuudka ahaa oo nasaaradii iyo yahuuddaba lahaa oo ilaahay ku ilhaamiyey xaqa iimaanku qalbigooda uu galay ka markhaati fura kutubtii hore waxay ku arkeen iyagana in badan la doodayay marka waasaynu marar badan soo xusnay qur-aanku ahlulkitaab hadduu in badan soo eedeeyey kuwaasina way ku jiraane iyagana ka warhaya ka faa'iidaysta waa walaalihiina soo dhoweeya ina allaha sariicu alxisaab ilaahay xisaabtiisu way deg deg badan tahay marka taa macnaheedu waxa weeye kol hadday xisaabtiisu deg deg badanta ilaahay oon waxba iskaga darmayn ka wanaagsan iyo ka xun buu kala ogyahay wallahu yaclamu almufsida min almuslix iskagama jiraan ilaahay qoladuu doonaya ha ahaado kol haddii uu xaqa ajiibay oo uu aqbalo oo uu qaatay manhajka samaawiga ah cidduu doonayaba ha ahaadee awliyada ilaahay buu ku jiraa waana kii nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida u yimi nin dhallinyaro ah oo u shaqayn jira oo yahuudiya oo sii dhimanaya aabihii aabihiina waa fadhiya ilaahay rumee buuri naartaa kaa nabadgeliyo jannaa ku siiyo yarkii haddii uu aabbihii eegay isagoo le aabba maxaa yeelaa u jeeda wuxuu ihi dee aic aw ajib muxameda maxamed dee iska yeel buuri ilaan isagu waa garanayaa haddana ma garanayo wuu fahmayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay waa shahaatay markii waa shahaatay wuu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam walaalkiin qaada oo xilkiisa la wareegoo maydhoo ku tukado aasa intaasaabay ku jirtaaba markii horena qoladaasu ahaa iminkana walaalkiin buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam macnaha aayaddu bixinaysaa waa ka marka iyaga laftigooda in loo gurmaday tahay waa waxba laga hadran yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow isbiruu sabra baa ilahay uhi dhabar adayga waa la ishayaae meeshu maaha meel lagu raaxaysanayo lagu nafisayo waa la isku jihaysanya dhabar adayga wasaabiruu xejista wasaabiruu cadowga la sabirtaba ka sabir badiya iyaba way sabrayaane oo sabara iyo saabara ayaa waxa u dhexeeya saabiru macnahay faa'iidaynaysaa ficlu ithnayn baa la yidhaha waa mufaacala la sabirtaba taa horena idinku sabraya tana la sabirtama wey oo sabirka kordhiya oo ogaada ragga ay saysaan iyagoon hadaf iyo diin iyo ilaah iyo rajo toona lahayn ayay sabrayaan idinkuna ka badiya waraabituu baa ilahay uhi difaaca adkaysta muraabadadu waa marka dhufayska la galo si aanu cadow kuu soo weerarin waraabituu difaaca xijista waataquu allah ilaahayna ka cabsada wixii xumaana ka gaashaan lacalakum tuflixuun si aa u liibaantaan oo u horumartaan ilahay taladiisa qaata